madaxweynaha jamhuuriya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan golaha wasiirada golaha guddoomiyaha baarlamaanka afwan guddoonka baarlamaanka guud ahaan golaha wasiirada xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya saraakiisha ciidamada maamulada maamulka degmada baydhabo iyo saxaafadda guud ahaan inta meesha joogto waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi maanta waxaan aada ugu faraxsannahay munaasabadan qiimaha iyo qaayaha leh oo aan isugu nimid oo ujeedkeedu tahay in maanta halkan loogu dhawaaqo guddoomiyaha maamulka gobolka baay booskaas oo uu ka baxay ninkii la dhihi jiray rashiid cabdulaahi oo hadda noqday wasiirka gaashaandhigga federaalka ninka hadda lama lagu magacaabi doono la magacaabi doono halkan lagu magacaabi doono noqon doono booskaas buuxin doono oo noqon doono guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha gobolka baay ee soo socda insha allah haddaba anigoo ku faraxsan inaan akhriyo dakareetada madaxweynaha uu ku soo saaray magacaabista guddoomiyahaas waxay u qoran tahay sida tan xeer madaxweyne lamber boqol soddon iyo afar soo baxay afar afarta bisha may laba kun toban iyo toddoba kuna saabsan magacaabidda guddoomiyaha gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobka afartan iyo afartan iyo sideedaad faqradiisa labaad markuu tixgeliyey ahmiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka in la helo guddoomiyaha gobolka baay markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay in baahi loo qabo buuxinta jagada kor ku xusan markuu ku qancay in uu hanan karo awoodna u leeyahay xilka loo magacaabay waxa uu go-aansaday inuu u magacaabo mudane cali wardheere cabdiraxmaan laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado guddoomiyaha gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu
mudane madaxweyne guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenka golaha wasiirada xildhibaanada koonfur galbeed maamulka qeybaha kale ee maamulka gobolka iyo kan degmada dhammaan saraakiisha marka ugu horeyso waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay fursaddan micnaha inaan uga faa'iideysto inaan ku soo dhoweeyo magacaabista guddoomiyaha cusub ee gobolka baay mudane cali wardheere mudane cali wardheere ma aha nin nagu cusub cali waa nin micnaha runtii wax badan dhismaha dowladdan koonfur galbeed ee maanta aan harsanayno oday noogu ahaa kana mid ahaa aan u bixinay annaga nabadoonkii guddigii farsamada ee soo dhisay dowladdani marka aaduu noola soo shaqeeyey asxaabtaas oo dhan oo halkaan fadhidana waxaan ogahay inay waxtarkiisa og yihiin waan soo dhoweyneynaa mudane madaxweyne war badan meesha igama bannaano waxaan leenahay dhammaan shacabka gobolka baay waxaan ka codsanaynaa saraakiil iyo shacabba inay la shaqeeyaan hadduu ilah raali ka noqdo waana soo dhowo waan ku leenahay
ku-xigeenka baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanada wasiirada bahda saxaafadda iyo dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada baydhabo ee nagala soo qaybgal munaasabadan ee ahayd magacaabista guddoomiyaha cusub ee gobolka baay oo loo magacaabay walaalkeen mudane cali wardheere waan idin salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib hadal badan uma istaagin inaan halkan ka jeediyo waxaan u istaagay oo keliya inaan walaalkeen aan u hambaliyeyno isla markaasna aan ilaahay uga baryo waxa waaye mas-uuliyaddu waxa waaye wax culus waaye wax sahlan oo lagu soo ordo ma aha marka ilaahay inuu xilkaas ah, culus oo ilaahay maanta u igmaday in oo la saaro oo qaado marka inuu ilaahay u fududeeyo Eh, biidni illaahi alkariim anagana garabkiisaan taagana waa la shaqaynaynaa Eh, runtii cali ma aha qof hadda aniga ee igu cusub Eh, cali waxaan isbaranay muddo dhowr sano ka hor khusuusan markii aan kusoo biiray maamulka ee koonfur galbeed anoo xilligaas ahaa wasiirkii dekedaha iyo gaadiidka badda raggii ugu horreeya maamulkan aan isbaranay aan isla shaqayno ahaa runtii mar walbana tale iyo tusaale ila garab taagnaa xilliga aan aan wasiirka ahaa waxyaabo badan ayaan xasuustaa oo oo horumarin ah oo ugu talagalay shacabkan marka inuu ugu adeego waxaway marka insha allah walaal cali waxaan ku leeyahay soo dhawaa ilaahay xilkaa kuu fududeey annagana garabkaaga ayaan
ilaahay mahadle ilaahay mahnagaana ilaahay ka nabadduuskaan sheeni dadka nabadduun ku shaqeeyay walkujeysadeenna ciidamada amisom aan ka horeeyaan iyo ciidamada dowladda federaalka militariga booliiska nabad sugidda iyo ahaan koonfur galbeed runtii ciidanka maanagaan iyo shacabweynaha qeybo shishal duwan oo nabadi jeel oo nabadi ku shaqeeyey haan nabadiidka inigeeka gubernatooro la magacaabo kor oo la shiro kor alxamdulilah dadkii deersiiya nabadaaseen ciidanka mahnagaana dhammaystirin aan rajayaan inta dhima inoo dhammaystiraan ummadun jididka aan furaan ummadun culeyska ku qaadan biidn illahi alkariim n runtii dhibaatada jarta geedka xilalka nis magacaabow xilal hambalya lisaraw ma ah xilal oo isku culus dhibaato badan jarto ali wadheer cabdiraxmaan madan horeeta way ballanaa hambalyo mada labaad way ballanaa xilka allakii la qaada xil sahlan ma ah runtii gubernatorihii hore mahadnagaana dadaalshay in nasiibshayba runtii fay lahaayeen lamadaba waana dadaali xaaladda magaalada geesu la magacaabay si hayta walogaaye mahadnagaana jeega wiigna helay hata ilaahay in ziyaadi totaasmiin aan sii rajeeyana calin wal in rajeyna usunanta ilaahay dadaalna siiyo nasiibna siiyo ina usunay runtii usunay usuna ka guulaysado ciid ciidanka mahadnage guddoomiye ku-xigeenadii oo gubernatorihii hore la shaqeeyey hatana gubernatoran geeka la magacaabo inay la shaqeeyaan la fado waana aaminsan intii oo la shaqeey doonaan gubernatoran wali ku rajeyna intii usunay ku-xigeenadiis la shaqeeyey gudoomiyaha degmada ciidadan ka mahadnagee dadaal badan ha mari wadankan wal badan ha ku mari wal isla ogi isii ku-xigeenadiisiba yoona gubernatoraan in la shaqeeyaan ku fadaan gubernatoraan wali ku fadaan inay usugnay gudoomiyaha degmada la shaqeeya tala la la hadalo ku bilaabo saacaduntanqe wadankan talle la ku hogaamiyi karo tallaan la shaqeeyi karo ma jiro saraakiisha amniga qeybasha shil duwan wali ku codsaday ama la fareey inay gubernatoraan la shaqeeyaan wali saacadun hatin roona ku bilaawdo in sha allah bidn illahi alkariim wasiirada gubernatoraha in isla shaqeeyaan la faday usun in isla shaqeeyo lagu faday barlamaanka koonfur galbeed oo lagu faday gubernatoraha inay la shaqeeyaan shacabweynaha reer koonfur galbeed gaar ahaan reer gobolka bay walay ku codsadaana inay gubernatorasha la shaqeeyaan waana hadhowayaan gubernatoraha way lagu faday usuna dadkaasi adeeganay inuusan adeega madax mega runta in la ogaado la faday una weli ana adeegyaalaana madaxweynaha koonfur galbeed laha ku bilaabo wasiirada xildhibaanada guddoomiyaha baarlamaanka maamulka qeyb kasta lan kasta adeeg waay ummadaas way la faday in si nabadee lanka adeega ummadaas in horumarsho laga shaqeeyo la faday ummadiyaana wayba laku faday lan kasta xilqabada wakti yara rooga doona xilka iska karaahisadoo kuma fayle runtii dadkaana wali baan badanyiin ahaa lanka xilka dad badan afada geel magacaabo wali lakuyaaba madun lankolay nagada kore dadkaana ma sabraayan lankii mado xilka usfado lankole magacaabo hanuun ku sabraayan han wala ka dheganaada wali ka codsadaane lankan ama waktiyaba isku dhamaada doona ama se kaleba aan baha doona wayla faday xilligii isu rooga in waajibaadkiisu isungudud in lala shaqeeyo sidan ka fayla saas waay lanka xil lan magacaabo ama xil lan doordan wali laku faday isuuna ummado isuuna in adeega in usunaysa fayla qaadim faylanka nagada usugo ummadeeda cadaalad iyo dadnimo iyo diin iyo islaamnimo iyona wadaniyadbu isuga xambaarsanyi inuus ummadeeda adeegya lagu fadee marka walaalkan eedeeda han dhawaayana dhammaantanan hasa dhawaayana isun wali ku fadaan intii isuna ummadiisa an adeego oo anka adeega socod daacadnimo ah laku bilaabo saacaduntan gobolkan baa isu gubernatoran ah way laku faday inuu isunay saaxiib iyo qabiil iyo cownus on ferin dadkana oo isku midka on haadaan waajibaadkiio kaleyin inuu isu gududo cali wa dheer walbadan ku gordaana antaan ku gordan waliba aaminsanaa in lan qaado kor arrinteeda mas-uuliyaddaasna qaado kor mas-uuliyaddaasna si atan gududoon inuusa aaminsana marka ilaahaynan tuugana marka inkastoo mad hor in la siihaay tusilama kelma siyaana dad badan oo mudan inay hadalaan ka feelahayta jarta maamulada murogana ku-xigeenada kulisha gobernatoriyan arago haytan guddoomiyihii degmada roog oo gobernatoraga arago hayta taliyaha booliiskan kore iyo taliyaasha ciidamka dhammaaday roogaan jeelsaana jeela okay aha booliiska gaarkana roogan ciidan maasitigna wasuudan arag hayna kaale laakiin yeena fariintee diir siyaasan badan alkarim wasiiradana dhammaantay arag hayna siaana jeela shacbweynaha qeybta intu kuroogdan yoona nay filayin insha allah marka ciidadan maasintin sigmaha nagaana ilaahay wali inku tuugana walaalkan faataadan marnan helka alla anfududaayo una dhoan infaylat inisu ilaahay helka anfududaayo usuun anfaylat unan infaylat shacabkan anfaylat waddankan dhibaatay abaari rafaad ha mari hadda geeka rooba la helay wali fadaani ummaddo in ilinku faa'iideeyey ee runtii guddiyadii ka shaqeeyey iyo ku-xigeenada guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada dhammaantiyo adeegiyo dadkan adeegan runtii eedidaan ka mahadnagaan mahad ilaahay isku le ummado baana sheega doonteenta runtii waaba waa noo arga doona biidn illahi alkariim ana wasiiradanana kolley yoona miyaraa sidaan saana jeeli iyo barlamaankaba iyo nafti ole tabarti oo yoona la qabadan hatan intay dhiman wayla faday laysa dhammaystiro marka eedadaas in salaamana walaalkan la shaqaynan suuna dadkii la shaqeeyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada koonfur galbeed qeybaha amniga boliiska iyo qeybo jokale maamulka gobolka maamulka degmada marti sharafta kale ah ku qeyb gali meediyaha oo warka noo qaadoohay isin dhon san salaame assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kubaada mayn mahadnagay madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan fursadda use inc ini oo ana ummada inka edeega edeegaasoo ah covoluntary ee naftiisba oo naftuna lanhurow maalna lanhuran baahan fursadda langalan sii may buu ahaa may suubii kore inuu isu waltaro waltarci ku hadhow la sheego nagada marka fursaddaas ujiinsiya inka mahadnagay tan koowaad tan lamaad may mahadnagay maamulka horraanganjari guddoomiye hatabahi iyo guddoomiyihii degmada iyo maamulka gobol iyo degmada madi goobtana tan inta surino madi lagu reeb wali ku horhaay shibka belati roogahay eeda walfay langobadan howlgobadkii haayaan eeda anka mahadye maadaama aan haka beeri anina may rajeeyey inay howlgobadka usugahay kowal ka darow ana nagad maamul dhisan aan koy maamul dhisan halka biirohay maamulkaasoo shaqeeyay madun maamulka geed adan koyti wala ka darma indhiya rojeelma madi adan koyti ya shal burbureehe roodiusaha ya gabi anin ni innagana jeelo ilaahay oo bisa tanka higda wala madaxweynahaasi sheegayo maamulka lanka landhiibow dadka landhiibow serviceka lafadow iyo ummado in fuliyaan lafadow may wahaa ini cadaaladda ka fuliy runtiyo tankiigda shicibka lan shaqeeyo naftiyo wayl kufaday ini dad lan lan lan edeyga korayoona nagadan wada shaqayntaas yaka qobsamayaan wala qobsamo maamulka hati jara iyo aan ooka biirohay may nasiib in leeyina meeliyo kaalmo ku helan uskadan ali roogan maamuladii hore oo shileedii oo lay roogi maaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ay walaaja dhonga dhisan wasiir walihiis wasaarada baarlamaanka iyo qaban mekanismkaasa la roogana may ata caawin oonay tahay meeliyo dhib huqoobadaba yani gudmad in weydiisaa markan ku nasiib badan maamuladii noo mari jiray oonay tahay dhango dadko shileediyo yoley walwiinba in wiinay walwelba in yaraay ifka yoley ka dhiyaay ku nasiib badan saan argo hay marka walaayo gaabise oo meelunku dhiyi wal unsheenano nagdaaya tan kale oo aan ku hadal fado may bu aha adeeg unanana fareo waalna la fado anka horreey ini oonay tahay horumarin belidka taydhowleroo lagu bilaw lasuubi hob sidii lafadoo la fuliye leero ma wal wal oo la fuliyow oo horumar eh kasta oo la suubiyow dada dhimiyaan ini diyaarnan haada dhimowku siga eh dhimowku dhowr wijiley jeebka ini dhimiyaan walkale igoonay toy meel la toosiye leere meeli la toosiyo meegaan kudumiyey lan lanki idaaslahay dhime inkastoo madanka damboytu is faa'iido maayo dhimowka ini diyaarnan haada wala suubiyaan oo buneerna walna dhimiyi doogni diyaaran haada mudana madaxweyne may bajartay dad badan oo laha magacaaway laakiin ku owaaday dadkii ada magacaawtay walag ubad waayeen walag ubad waayeen duu inin badan gol badan laka erka aale may rajiyey maamulkii lahan ku owaado doono inin walqobad lahan ku owaado inuu nagan hela walqobada waayan no reer mujaahid een walaalkii unu ani guddiga ee dadka isshaqeeyaan ee taladaan riidan ka nagsadaan warka riidan badan yihin dadweynaha mayba aan ka hambaliyayay yoona sida onay tooy bilati mati aan roogi hata anoo gudoomi inaga inta gudoomi ilaahay iidan badanaayna yoba jeegadiisa yoba jeegadiisa yoona wayba iidan mahadsiyin marka insha allahu ilaahay nin garab galo unu dhonka isku wada garab galno oona iska kaalmaysano beledkan iyo dalkan suubsada korne dadkan aan heliyo fade dalkan naftiis dhulka naftiis aan heliyo fade marka heladaasaan ininku baahanyi al example oo yar oo aan dadkan sheeg fado mayata antan hadan ti roogno lang heraabti foolshi lanka lan dhigi fado manager haka haboy ibero foolka indhig lang nerowni jare unu dhong inin inin dhigo fado wayn matan waliba fadano siin sheege lanki baydhow lan toosi fada oo lan ham- nairobi america roog an suubi fado foolka baydhow aha adan madun foolka lankalka indhigi fado hay tisaabtay ka daran madun foolkan unu dhiganay indhooda adaleeka ku gorfisaan nigadaas marka taasna ka gebagabaaye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa igu laahi ah waxaa igu wallaahi ah waxaa igu bilaahi ah waxaa igu billaahi ah waxaa igu tallaahi ah waxaa igu tallaahi ah inaan dhowrayo inaan dhowrayo dastuurka dastuurka maamulka maamulka koonfur galbeed koonfur galbeed una adeegayo una adeegayo shacabka shacabka maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur iyo galbeed guud ahaan ummadda iyo soomaaliyeed guud ahaan ummadda soomaaliyeed dhowranaya dhowrayan dastuurka guud dastuurka guud ee qaranka soomaaliyeed ee qaranka ummadda maamulkaan u hayana Ummad- Aan u- ummadda ummadda maamulka aan u hayan aan si cadaalad ah aan si cadaalad ah ugu adeegi ugu doono adeegi doono wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum